kulanti wacan oo wanaagsan ee khaarta waad inaga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiaha isnaha idinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka doodda isbuuc ah oo toddobaad dalba ah haadaanu kale aad ka dhegaysataan raadiaha isnaay waxaan idinla socodsiina anigoo timacadde mar kale kusoo dhawaada barnaamijka doodda ah toddobaadkan eebaha turaali ka noqdo waxaan ku eegeynaa sida shaqaabuur loogu samayn karo haweenka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka marti ugu ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo sarkaal ka tirsan hay-adda asal woman development ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa ismaaciil marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta sidee shaqa abuur loogu samayn karaa haweenka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar aadaa umahadsan tahay su-aasha ay weydiisa haddaan kaaga jawaabo waxaa loogu samayn karaa dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe shaqa abuur aad iyo aad in ay macnaha loo helo meelaha laga shaqaynayo taasoo macnaha oo fursad u noqon karta dhallinyarada si ay u helaan shaqo ay ka shaqaystaan waa tahay ismaaciil aad ay umaadsan yahay markaana ikhro sidee shaqa abuur loogu samayn karaa haweenka gobolka shabeellaha dhexe ku nool gaar ahaan magaalada jowhar dhammaan waa islaam raadiyo isnaacay waxaa loogu samayn karaa shaqa abuur in la maalgeliyo oo qofkii waxaa laga yaabaa inay maskaxayso ee dhaqaaliina ka maqan yahay in meesha ugu yar xataa adliist wax ay ku bilaabato gacanta loo geliyo waa tahay markaana xaliimo sidee shaqa abuur loogu samayn karaa haweenka ku nool gobolka gaar ahaan magaalada jowhar haddii la dhaho sidee shaqa abuur loogu samayn karaa waxay tahay qofka horta in la dhiso qofkan shaqada loo raadinaya hadduusan in qof xirfad ama aqoon kale ama wax kale aan haysan la dhiso hadduu aqoonta uu leeyahay ama xirfad uu leeyahay ama waxyaala kaleo technikala uu ku shaqaysan kara haduu leeyahayna waxyaalaha ku shaqaysan lahaa in loo fududeeyo hadduu dhul haysto dhulka in tacbada in loo fududeeyo miruhu ku beeran lahaa hadduu xoolo leeyahay xoolahaas uu la tacaamula caafimaadka in loo fududeeyo haddii uu yahay ganacsato yar oo oo shaqada ganacsigiina suuqi uu ka xirmaayo in suuqii dib loogu maalgeliyo waxyaa wadooyin noocaasa isleeyahay shaqa abuur oo lagu samayn kara lakiin qasas ku baxaaya marka hore qofka inuu dhisay hadduu dhisan in la hormariyo hadduu dhisnadhiskabacdin la hormariyo saas isle shaqa abuur oo lagu samayn waa tahay xalima aad ayay umaadsan tahay markana guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe guddoomiye marka hore kugu soo dhawow raadiyaha marka xigta ma shaqo yari ayaa jirto mise shaqa la-aan ayaa jirto haweenku maxay ka cawdaan bismillaahi waa mahadsantaha wariya timacadde aad baana ugu dhowahay haddaan su-aashaada aan maxay ahayd isku dayo ama aan gudagalo haweenka maxaan ku raadaye waxaa jiraan qaar shaqaystana waa jiraan laakiin shaqayariyaa jirto because gabdha wax soo bartay oo maxaan ku leeyahay haysto shahaado b h d hon shaqayo kalinaa jiro sababaha jira awgood in maxaan ku rahdaye gabdhihii aad waxaad moodaa yara la leeyahay meeshii gabar ka shaqay lahayd wiil in la geeyo ay u badan tahay waa tahay markaana maxamed wehliye oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda asal women development marka hore kusoo dhawow marka xigtaa maxaa idinkaga qorshaysan haweenka gobolka shabeellaha dhexe ee haysata shaqayarida maxaase u qabateen marka hore aadaa u mahadsan tahay horta dhibaato badan way ka jirtaa gobolkan oo aan horay u soo aragnay caqabadaha ka jiro horay waxaan annaga axoa dumarka ugu qabanay aan u samaynay labada kun saddex iyo labaatankii labaiyo labaatankii iyo kow iyo labaatankii tababaro iskugu jiro hadday noqon lahayd xirfadda iclaansaarka hadday noqon lahayd xirfadda karinta buskudka iyo xalwada hadday noqon lahayd harqaanka sidaas darteed sanadkii ugu dambeeyey labada kun afar iyo labaatankii degmooyinka oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dhammaan maysan ka jirin wax oo dumarka ku saabsan oo loo sameynayay ha noqoto tababaradii aan hore usoo sheegay ama waxawaay xirfadee loo sameeyo kadibna xirfadihii markii la baro la maalgeliyo dadkii si ay nafsadooda wax ugu taraan labada kun afar iyo labaatankii maysan helin waxaana sababayo hay-adihii waxawaay ku shaqada lahay horumarinta haweenka inaysan helin fan ku filan marka labada kun shan iyo labaatanka sanadka soo socda waan rajeyneynaa in aan helno fan iskugu jiro sidii xirfadii aan hore usoo sameynay inaan haweenka u sameyno si ay u helaan maxaa la dhahaa isku filnaansho waa tahay axmuuli aad ayuu mahadsan yahay markana aqoon-yahanad xalima markaad fiiriso ma shaqayiri ayaa haysato haweenka mise shaqala-aan ayaa jirto habeen ku nool magaaladan jowhar iyo gobolka shabeelada dhexe ama guud ahaan gobolka shabeelada dhexe waxaise leeyahay shaqyarayaa jirto shaqa la-aantaa badan wax shaqa ma jirto ma dhihi karo shaqayrada waxaa sababay habeenka maogta meelo kale kuwo waxaa jiro xirfad leh kuwo aqoon leh ee u kala baxaan kuwa xirfadda leh waxaise leeyahay waxaa ka maqan waxay shaqala-aan yihiin maalgelin kuwa aqoonta lehna meelaha u shaqi tegi lahaayeen meelna waxay ku xiran tahay nabadoon ama qabiil meelna ay ku xiran tahay inuu qofku wato markaasle caqabadahaasaa jiraan waa tahay aad ay umaadsan tahay markana guddoomiyaha ayaan ku celinayaa guddoomiye waad maqlaysay hadalka maxamed weli oo ah ka tirsan madaxda hay-adda asal women development waxa uu ka dhawaajiyey in inta badan ay taageeraan haweenka gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena ay u qabteen tababarooyin kala duwan arinkaas maxaadoodan waa dood wax ku oola oo waxtar leh aniga waxawaaye waxaa la yiri gadaalka gaar goob waa dumiyaa la dhahay maadaama aan aniga guddoomiye cusub aan ahay oo waxa aan shaqaynaya ay toban bilood yihiin maxamed hadalkiisa waxaan ku leeyahay hadduu barnaamijkaasu jiro waa soo dhaweynaa waxaana kasii codsanaa inuu sii ballaariya insha allah waatay aad ay umaadsan tahay markaana ismaaciil yaa laga rabaa in shaqa abuurka ay u sameeyaan haweenka si fursadaha shaqa abuur ay noloshooda kaga marayaan waa aada umahadsan tahay shaqa horta marka laga hadlaayo waa wax oo fiican oo qofka noloshiisa oo macnaha oo ku maareysto tusaale ahaan haweenkaoo kale waa in haddii la helayo loo sameeyaa sida falkiskaoo kale dambiilada iyo sheegdirmihoo kale iyo waxyaabaha lamidka cilaan saarka oo kale farshaxanka laiskugu soo koobaa teeda kale waxaa kaloo jirta maalgelin oo kale haddii oo dhallinyarada loo sameynayo iyadan macnaha aad iyo aad ay u wanaagsan tahay inkastoo hadda ay jirto si guud ahaan inu dhaqaali yari ee iska jirto gobolka shabeellaha dhexe waa taas marka laga hadlo waxaa sameynaya ciddii oo macnaha oo fankaas oo awoodda ayaa sameynayso ciddii fankaas awoodda macnaha shaqa shaqa abuurkaas iyo waxyaabahaas ayaa sameynayso sida sheeg mawlad sheeg hay-adaha oo jooga oo kale taasaa sameynaya maamulka oo kale waa tahay aad ay umaadsan yahay markaana iqro yaa laga rabaa in shaqa abuurka ay u sameeyaan haweenka si noloshooda ay kaga maarayaan fursadaha shaqo ee ay loo sameynayo waxaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa dadka ganacsatadoo kale hay-adaha inay shaqa abuur u sameeyaan ummadda dadkaasaa laga rabaa waayo qofkan waxaa la rabaa shaqo ma haysto waxaa la rabaa wax yar ha ugu badnaatee miis yar baa loo furay meel yar baa la maalgeliyey dowladii dowladda hadday awoodin ganacsatadii oo kale ganacsatadii hadday awoodin hay-adaha ka madax bannaan oo kale aad ay umaadsan tahay markana guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe idinku maxaa idinkaga qorshaysan shaqayarida haysata haweenka gobolka maadaama aad horjooga u tahay haweenka gobolkan shabeellaha dhexe waxaa nooga qorshaysan waxyaabo badan maadaama ay gabdhuhu ay iska dhiban yihiin oo qaarkoodna maxaan ku raha agoon haystaan qaarkood ilmaha lagu furay oo lagu dayacay qaarna ay waxaan ku leehay gabdho yaryar ay yihiin calafkooda iyagoo sugaya laftirkooda rabaan waxay noloshooda ku maareeyaan waxaan maxaan ku rahdaye iska xil saarnay ama aan ku tala jirnaa haddii ilaaha yiraahdo inaan meel walbo iyo goob walbo inaan kana sheegno hay-adaha deeqbixiyayaasha ee dowladooda hirshabeelle intaba oo haweenkooda inay hoos u eegaan ayaan ku talinayaa insha allah anigana ka gudoomiye ahaan garab istaag la yaqaan u sameynaa insha allah waa tahay waa maqlaysa hadalka gudoomiyaha ka dhalinyar ahaan maadaama aqoon-yahanadii gobolka shabeellaha dhexe aad ka mid tihiin dowr cenkee ah ayaa idinkaga aadan in hoos loo dhigo shaqayirida haysata haweenka see lagu yarayn karaa waxaa lagu yarayn karaa maamulaa jiro fursadaha soo baxa marka la tartamaya in gabdhahan loo tartansiiyo fursadaha dowladda da kasoo baxaan shirkadaha oo gaarka loo leeyahay haddii fursado shaqa kasoo baxa in loo tartansiiyo haddii ay noqoto maalgelin dalka hadday imaado ama shirkada shishiya ha wadato ama kambani soomaaliya ha wadato ama dowladaba ha u garato inay maalgeliso si dadka hore oo sheegeen dadka maalgelinaya dadkaasa kamid ah markay imaado in wax la maalgeliyo in dumarka si gaar loo eego maadaama yihiin kuwii soo samata bixiya dalka oo si loo shaqaysa xaqa way yaqaanaan waa un hadda waqtigan casriga dambe un internetka inay la qabsaana wax dhimanta maana way yaqaanaan marka fursadahaas in ayagana markay imaadaan dumarka qayb fiican laga siiyo si loogu baxo hadda baahida iyo shaqyarada jirto ama shaqa la-aanta jirto waa tahay aad iyo mahadsantaha markaa ismaaciil maxay tahay doorka aad ka qaadan kartaan in la yareeyo shaqayradii haysato haweenka aadaa u mahadsan tahay horta dhalinyar ahaan waxaa wanaagsan in horta oo laga wada hadlo si macnaha shirar badan loo qabto si oo dadka oo nugul iyo waxyaabahaas si loogu kaalmeeyo iyadoo macnaha oo la investigaraynaayo oo loo samaynayo ishag maalgelin iyadoo loo samaynayo sababto eh qofka oo soomaaliga maanta haddii la maalgeliyo waa qof shaqaysanaya oo horumar samaynaya dhallinyarada oo kale haddii xirfad oo gacanka shaqaysa iyo waxyaabahaas haddii la baro kaarbentarka oo kale iyo harqaanka oo kale waxyaabahaas haddii la baro waa asiga isbixinayo haddii lagu maalgeliyo asiga isbixinayo marka taasaa macnaha lagu horumari karaa dhallinyarada waa tahay markana maxamed wehliye idinku hadda ma u samayseen haweenka gobolka shabeellaha dhexe maalgelin si noloshoodu ay kaga marayaan cabdiweli marka hore aadaa u mahadsan tahay annaga horta waxaan u samaynay haweenka tababar iyo xirfad ay ku shaqaysan karaan laakiin fankii muusan wuxuu ahaay nagu filaanin oo aan haweenkii aan ku sii karno in wuxuu ahaay dhaqaale ay suuqa ku galaan ama wax ay ku qabsadaan ay adambaysan awoodin balse sanadkan soo socdo hadduu ilaa yidhaah waxaan rajaynaynaa in training oo kala nooce iyo xirfado kala nooce aan haweenkii siino uguna dadaalno in ay suuqa waxa ay ku geli lahaayeen aan siino markay xirfadooda dhammaystaan waata aad u mahadsan yahay markana iqro ugu dambeyn baaq aad u jeedinayso haweenka ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada juha baaqaan u jeedinaya waxaa waaye qofkii aqoon le aqoontiisa inuu ku shaqaysto qofkii xirfad leh xirfadiisa uu ku shaqaysto adliist qofka inuu maskaxdiisa shiilo xoogiisa iyo muruqiisa uu maalo waxaa layidhi biyo sacbahaga loogu dhargaa waayo qofka inuu maxaanku dha xirfad hadduu leeyahay hadduu aqoon leeyahay maxaanku dha wax samaysto taasuuna baahiyaha uu ugu bixi karaa waan isleeyani aan ugu baaqayaa mahadsan tahay markana ismaaciil ugu dambeyn baaqaad u jeedinayso haweenka ku nool gobolka shabeellaha dhexe baaqaan u jeedinaya waxay tahay in ay isgarab qabtaan tooda taagta daran inay macnaha ay sheeg ay kaalmeeyaan si wadajir ah wax lagu raadsadaa maalgelin haddii la raadsanayo ayagoo gruub ah inay maalgelintaas ay ku raadsadaan ayaan usoo jeedi lahay waa tahay markana xaliimo maxaa baaq ah oo aad u jeedinaysaa maadaama aad ka mid tahay qoyahanada ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe si wax ay u qabsadaan haweenka gobolka ku nool haweenka waxaa dhihi lahaa in maalgelinada gambiyanada soomaaliga aan kuwaan soomaaliga ahayn iyo dowladooba in fursad loo siiyo dumarka markay maalgelinta imaado in oo loo tartamo oo dumarkii fursadda loo siiyo hadba qofkii aqoonteeda reebtamaan in si kale dumarka lagu reebin meel gaar lagu eego anoo taas ka duulayo waxaa dhihi lahaa haddaa weyseen kambani idin maalgeliye oo oo idinku taageero inaad shaqaawur samaysaan idinka waa fadhinina kaca kambaniyada sada dahabshiile iyo salaam bangi maalgelinaya samaysa waa idinla soo doonan weyso iyadoo maalgelinta meeshada in looga taga inta badan sugaan marka waxaa dhihi lahaa ugu taga xarumahooda la imaada wax la maalgelin karo haddaad xirfad leedahay xirfadaada isku tutooso wix kugu bixi karo wax dhan qorsheyso si ay u noqon karta intaad kusoo celin kar deegaanka waxaa ka filaysa geey haddaad tahay qof shahaado watane ha fadhinin xirfadaha kale sii baro adna maalgelinta sug haddee fursad soo baxda dooliya ama fursado kale kambaniga shahaadadaas soo baxda ku shaqeysa cidna ha sugin waxaawaa mar walbo sii dhaqaaq dadaalkan kordhiya dumarkan waxaa dhihi lahaa dadaalka la kordhiya intiinaba inta kale ee ka xog ogaalsan tahayna ha sii caabiso maamulkan oo dowlad goboleedka hirshabeelle garaan gobolka shabeellada dhexena iyo dhammaanba hirshabelle labada goboleed ka kooban tahay maamulka waxaa leeyahay dumarka ha loo sameeyo codsi naga tahay ama codsi aqoonyahanada ama dhalinyarada ku nool deegaanka ee soodiraan waxay tahay in maalgelin loo sameeyo ama shii ha laga keeno ama haloo iyada ha noo garato miisaaniyadeeda waxay noogu jirto in maagi si loogu tago baahida shaqla'aanta jirto sidoo kalena canshuur badan inay soo xarooto guud ahaan barnaamijka waana keentantaa barnaamijka caynkan kole aan kulmi doono sidaa iyo ammaan allah
ayayno sindaanine hayno kala sokeyaa